sharciga ku noqoshadiisa cutubka afar iyo labaatanaad haddii ninna qaato oo uu guursado oo dabadeed uusan raalli ka ahayn sababtuna ay tahay ceeb wuu iyada ka dhaxalay markaas isagu ha u qoro warqaddii furriinka oo iyada gacanta ha u geliyo gurigiisana ha ka eryo oo iyadu markay gurigiisa ka tagto way tegi kartaa oo nin kale naagtiis way noqon kartaa oo ninka dambena hadduu iyada nabcaado oo uu qoro warqaddii furniinta oo uu iyada gacanta u geliyo oo uu gurigiisana ka eryo amase haddii ninka dambe oo iyada guursaday uu dhinto ninkeedii hore oo iyada eryey yuusan mar dambe naagnimo u qaadan kolkii iyadu ay nijaasowday dabadeed maxaa yeelay taasu rabbiga hortiisa karaahiyo bay ku tahay oo waa inaydan dembi keenin dalka rabbiga ilaahiinna ahu uu dhaxalka idin siinayo markii nin naag dhowaan guursado waa inuusan dagaalka gelin howl kalena waa inaan loo dirin laakiin intii sanad ah waa inuu gurigiisa ikhtiyaar ku joogaa oo waa inuu ka farxayaa naagtii uu guursaday ninna waa inuusan rahamad u qaadan dhagaxa hoose ama dhagaxa sare oo wax lagu shiido waayo taasu waxay la mid tahay isagoo rahamad u qaatay waxa lagu nool yahay haddii nin la helo isagoo mid ka mida walaalihiis reer banu israa'iil intuu xaday uu ugu macaamiloodo sidii addoonoo kale amase uu isaga iibiyo markaas tuuggaas waa in la dilaa oo sidaas waa inaad sharka dhexdiinna uga saartaan xagga cudurka baraska ah waa inaad isjirtaan oo waa inaad dhowrtaan oo yeeshaan wax alla wixii wadaaddada reer laawe ay idin baraan oo dhan oo sidaan iyaga ugu amray idinku waa inaad saas u dhowrtaan oo u yeeshaan bal xusuusta wixii rabbiga ilaahiinna ahu uu ku sameeyey maryan markaad jidka soo socoteen oo aad masar ka soo baxdeen markaad deriskaaga wax ama hisudayn kasta ha ahaadee waa inaadan gurigiisa gelin si aad rahamadda uga soo qaadato waa inaad dibadda istaagtaa oo ninkii aad wax daymisay waa inuu dibadda kugu keenaa rahamadda oo isagu hadduu yahay nin miskiinah waa inaadan seexan adigoo rahaamadiisa sii haysta laakiinse hubaal waa inaad rahaamadiisa u celisaa markii qorraxdu dhacdo inuu dharkiisa ku seexdo oo uu ku duceeyo oo taasuna waxay rabbiga ilaahaaga ah hortiisa kuugu ahaanaysaa xaqnimo waa inaadan dulmin shaqaale la kiraystay oo miskiin ah oo baahan hadduu yahay walaalahaaga midkood ama hadduu yahay shisheeyaha dalkaaga deggan oo irdahaaga ku jira waa inaad maalintaas mushaharadiisa siisaa oo qorraxduna yay ka dhacen adoo aan siin maxaa yeelay isagu waa miskiin oo mushaharadiisa qalbiguu ku hayaa waaba intaasoo uu rabbiga kaaga cawdaa oo ay taasu dembi kugu noqon tahaye aabbayaasha waa inaan loo dilin carruurtooda carruurtana waa inaan loo dilin aabbayaashood laakiinse nin kasta waa in loo dilaa dembigiisu uu isagu falay waa inaydan qalluucin karta qariibka iyo agoonta oo naag carmal ah dharkeedana waa inaydan rahamad u qaadan laakiinse waa inaad xusuusataan inaad dalkii masar addoomma ku ahaan jirteen oo rabbiga ilaahiinna uu halkaas idinka soo furtay haddaba waan idinku amrayaa inaad waxaan samaysaan oo markaad beertaada goosatid haddaad xidhmo sabuul ah beerta ku soo dhex ilowda waa inaadan dib ugu noqon si aad u soo qaadato waxaa lahaan doona qariibka iyo agoonta iyo carmalka si uu rabbiga ilaahaaga ahu kuugu barakeeyo wixii ay gacmahaagu qabtaan oo dhan oo markaad geedkaaga saytuunka ah midhaha ka garaacdid mar dambe laamaha ha ku noqon waxaa lahaan doona qariibka iyo agoonta iyo carmalka oo markaad midhaha ka soo urursatid beertaada canabka ah waa inaadan dib u soo xaaxaabin waxaa lahaan doona qariibka iyo agoonta iyo carmalka waa inaad xusuusataan inaad dalkii masar addoommo ku ahaan jirteen haddaba waan idinku amrayaa inaad waxaan samaysaan